Gudoomiyaha degmada Galdogob ee gobolka Mudug Xasan Faarax Yaxle ayaa deegaanka barwaaqo hoostoga degmada Galdogob ka dhagax dhigay iskuulka hoose iyo dhexe ee deegaanka barwaaqo. Dhagaxidda waxaa gudoomiyaha ku weynay Gudoomiye ku-xigeenka degmada Siciid Muuse Shire, Gudoomiyaha deegaanka barwaaqo Cabdisamad Aadan Ow Yuusuf iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada Galdogob. Gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Yaxle ayaa ka waramaya dhagaxidda iskuulka.
Degmada barwaaqo ama beesha barwaaqo oo ka tirsan degmada Galdogob waxaan maanta u nimin dhagaxidda laba qol oo ay ku deeqeen jaaliyadda reer barwaaqo. Waxaan leenahay intii ay baxsatay Ilaahay khayr ha ka siiyo. Intaana laydinkaga hari maaye idinka iyo dadka Soomaaliyeed oo imaqlayaaba tuuladaas dad badan baa jooga dhalinyaro badan baa joogta. College baa ku yaala masaajid culumta islaamiga lagu fidiyaa ku yaala inaad ka qayb qaadataan cid kasta oo wax sadaqaysanaysa aad waxaysaan Puntland ama wasaaradda waxbarashadu inay laba qol oo kale ugu dadho baan rajaynaynaa bisha toddobaad ama lixaad haddii la haydmo annaga degma ahaan waxba ka hagran mayno wixii qayb oo aan qaadanayno insha allahu waa ku caawinaynaa waa dad Soomaaliyeed oo wax baranaya dad reer Puntland weeye Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda dhagaxidda ayaa bogaadiyay dhagaxidda iskuulka.
dhagaxdhiga la dhagax dhigayo iskoolka ay yeelan doonto magaalada barwaaqo aad baanu usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala ciddii bixisay iyo ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii hindistoy o dhan aad iyo aad baanu u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad ha ka gaadho waana soo dhaweynaynaa annaga waxaanu si aad ugu faraxsannahay haddaanu nahay shacabka degmada tuulada barwaaqo dhagaxdhigga maanta la dhagax dhigahayo ee, iskoolkii ee, magaalada barwaaqo aad iyo aad baan wax uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ka soo shaqaysay ee, wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha iyo xoghayaha iyo dhammaan inta kale oo ayadana ka qayb qaadatay Een, waxaan ka filaynaa insha allah annaguna waa ku faraxsannahay haddaanu shacabka nahay degmada mowduucan waa dhagaxdhig waxaa lagu dhexdhigayaa iskool loo samaynayo magaaladan tuulo barwaaqo oo hoos tagta oo hoos tagta degmada galdogob Een, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in mashruucii guulaysta uu noqdo Dhagaxidda iskuulka hoose iyo dhexe ee barwaaqo ayaa baahi badan loo qabay waxaana wax ku baran doona ardayda deegaanka barwaaqo.